gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale ayaa dhagax dhigay waddo interloog ah oo noqonaysa waddadii lixaad oo laga hirgelinayo degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxaa ka qayb galay dhagax dhigga gudoomiyaha degmada warta nabadda marwo seyne maxamuud iyo qaar ka mid ah bulshada degmada warta nabadda gudoomiyaha degmada warta nabadda marwo seyne maxamuud ayaa u mahadcelisay bulshada degmada warta nabadda doorka ay ka qaadanayaan dib u dhiska iyo bilicda degmada waxaa mudnaanta koowaad iskale mudane gudoomiye dadkeena shacabka ah oo garteen inay dowladnimadu ay shacabka ay tahay dowlad walibana inay shacabkeeda ay ku jirto horumar kastana aan la gaari karin haddaana shacabka aysa garabna siinin sidaas daraaddeed waxaa rabaa mudane guddoomiye inaa hortaada uga mahad celiyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo odayaasha dhaqanku ay lafdhabar ay u yihiin masaajidda aa aragtay lama geli karo xilliga roobaadka ah dugsi qur-aanka lama aadi karo iskuul lama aadi karo dukaan lagama soo doonan karo wax waayo meelay biyihii laga maro ayaa mararka qaar la waayaa alxamdulilah waxaa rajaynaynaa insha allah in maanta wixii ka dambaysaba waddadaan iyo dadka degganna ay ka gudbi doonaan dhibaatooyinka ay qabeen xal waarana looga heli doono caqabadahaas oo dhan aan kor kusoo sheegay in maxaa la yidhaahdaa dadkii hore ee aan soo xalinay iyo sidaa ku xalinana ee ayagana xalkooda ilaahay idinkiisa annagoo kaashanayna shacabka oo idinkaashanayna idinkana inaan ka gudbi doono waxaana rajaynaynaa wakhtiga dhow inay noqoto degmada warta nabadda meel walbaa meel interlog lah cagaaranay qurxanay nadiifleh insha allah aan ka wada qayb qaadanno cid walbaahi horteeda intay carada dhigi lahayd sanad walbaba labada mar saddexda mar ay dhigi lahayd in waxaa rabnaa interlooga gurigaaga hortiisa aa saartid muwaadin waxaa muhiimadda koowaad aan siinaa inaan dhagaxa interlooga ah aan saarno kii laami eriyadii xaafad dheheyso laamiyaan saaraynaana waaba kasii fiican tahay oo aan kala qayb qaadanaynaa xasan maxamed jimcaale guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa ugu baaqay bulshada caasimadda inay ka wada qayb qaataan dib u dhiska iyo bilicda caasimadda shacabka haddii aysan dowladdu taageerin aysan ka qayb qaadanin horumarka dowlad keliyaed wax ma qaban karto waxna ma samayn karto waxaan ku faraxsanahay isku tashiga ay samaynayaan shacabka gobolka banaadir runtii waa mid bogaadin mudan oo aan ku ammaanayno kuna dhiirigelinayno gobolka banaadir maamulkiisa waxaa ka go'an horumarinta caasimadda magaalada muqdisho bilicsoo celinta magaalada muqdisho horumarinta waddooyinkii burbursanaa in dib loo hagaajiyo waddooyinka xaafadaha oo dhanna ay noqdaan kuwo ka dhisan interlog si bilicda ay qayb ugu qaataan